haatana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
waraysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee horyaalka waddanka spain kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa darqii kaga soo baxsatay kooxda kubadda cagta ee baletika bilbao oo ay gurigeeda ku booqatay ciyaaryahan rabinia ayaa ka badbaadiyey kooxda barcelona in ay dhibco ku soo lumiso guriga atletica bilbao kubadduu ka helay sergio busket ayuuna shabaqa la tiibsaday qaybtii hore ciyaarta inkastoo kooxda barcelona ay hal gool iyo waxba ku hogaamisay qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday atletica bilbao weeraro aan kala joogsi lahayn ayay ku qaaday barcelona waxaana u suuro gashay inay kubad shabaqa ku taabtaan walow kubaddaasi la yidhi waa waxba kama jiraan oo goolkaasi laga diiday kadib markii qalabka v a r tu uu sheegay in goolkaasi aanu sax ahayn sikastoo ay taaba kooxda kubadda cagta barcelona saddexda dhibcood ay jeebka ku shubatay waxay u suuro gelisay in hogaanka horyaalka dalkaasi ay ku qabato sagaal dhibcood oo ay ka sarrayso kooxda real madrid oo kaalinta labaad ku jirta kulamada kale ee dhacay waddanka spain habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab waxaa ka mida real mayorka hal iyo hal babaraha waxaa ku celisay kooxda real sociedad sevilla waxay laba gool iyo hal kaga adkaatay kooxda almaria valerial iyo real batisna hal iyo hal ayay iskula cadhaceen dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa hogaanka horyaalka waddanka ingiriiska sii dheeraysatay kadib markii saddex gool iyo waxba ay ku dharbaaxday kooxda fulham ciyaartan ayaa kooxda kubadda cagta ee arsenaal waxa ay u suuro gelinaysaa in ay maalmo kale ku sii dikayso hogaanka horyaalka dalkaasi shanteeda dhibcoodna ay kor kaga egto kooxda ku soo xigta ee manchester city manchester united ayaa waxay la ciyaartay kooxda southampton eber iyo eber ay ku kala tageen ciyaaryahan kashmiro ayaa calaamada guduudan loo taagay waana markii labaad ee xilli ciyaareedkan calaamada guduudan la siinayo xidigan oo ciyaarta laga saarayo waxaana ciyaaraha laga ganaaxaya uu ka maqnaanaya kooxda kubadda cagta ee manchester united afar kulan oo aanu u safan doonin kooxda kubadda cagta ee westham united hal iyo hal barbaraa aston villa ayay ku kala tageen halka newcastle unitedna ay dirqii laba gool iyo hal ah kaga soo adkaatay kooxda wolves dhinaca iyo wadanka talyaaniga haddii aan jaleeco kulan la isku riiqday oo faraha la isla tegay ayaa dhex maray kooxaha kubadda cagta ee roma iyo saswola kooxda kubadda cagta ee saswola ayaa roma gurigeeda ku soo garaacday oo afar gool iyo saddex kaga soo adkaatay inkastoo calaamada guduudan loo taagay mid kamid a xidhigaha kooxda kubadda cagta ee roma kooxda kubadda cagta ee saswola inkastoo kaalimaha hoose ay ku jirto haddana waxay isbaaro u dhigatay kooxda kubadda cagta ee roma oo tiigsanaysay in xilli ciyaareedkan ay ka mid noqoto kooxaha u soo gudbaya koobka kaaradda yurub ee champions league haatan kooxda kubadda cagta ee roma kaalinta shanaad ayay fadhisaa inay ku warsato mascado iyo sida nabadgel